haatanna waxaa nagu soo maqan barnaamijkii caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaaba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaynu ku wada caweyn doonna waxaa ka mid ah goob dad jacayl kuwa haleelo talooyin lagu siiyo oo magaalada hargeysa laga furay waxaan dhakhtarkan ugu talagalay horta inaynu kula talino dhammaan dadka soomaaliyeed ee jacaylka lugta ku leh sida dee heshayba warka amaad aragtay waxaa ku qoran naafada caashiqa ee diinka ma taaminsanaya naftaadu maadaama qof kasta oo marka naafada caashiqa oo jacaylka dhibaata sheeganaya inaynu talooyin iyo tusaalooyin ku siino ayaa nagu furnay halkan
waxaa kaloo aan idii hayaa qaybtii u dambaysay waayihii dhanka fanka ee allah u naxariistay daawud cali masxaf macalin buu ku ahaa laxnada aad buu ugu wanaagsanaa heysidana heeska maanta keliya sii garan kartaaba macnaha qaaf buu macnaha ula qaaday waa soo kaba jisumay doonayaayo aniguna daraada
sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxaan idii hayaa laacib hadda waa laacib laacib soo jabay
adu waa qof suugaya arkay unbay ka dhigantahy marka kullay laba laacib mooya waa ninka abwaanka ah ee hees sameeyey aniga maadaama un isku ahayn isku caruuraan ahayn laacibkaasi soo jabay iyo weliba waayo kaleba waxay nagula caweyn doona fanaanka safwaan halac barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal magaalada hargeysa waxaa laba maalmood ka hor laga furay xarun la sheegay in talooyin lagu siinayo dadka jacaylku u haleelay amaba la il daran kuwaasoo isugu jira kuwa aan gacanta ku haynin qofkii ay jacaylka u qaadeen iyo weliba kuwa haysta balse isfaham waa uu soo kala dhex galay waxaana xaruntan yegleelay nin dhallinyaro ah oo sheegay in isaga jacayl haleelay dartii uu naftiisa hore halis ugu geliyey iyadoo arrintanna noqotay mid bulshada soomaalida ku cusub islamarkaana aan hore loo maqal waxaana maxamuud axmed cabdi oo lagu naanayso boodhari oo isagu tan yagleelay uu barnaamijka caweyska washington uga warramay sida fikraddu ugu dhalatay iyo weliba waxa uu dadka u qabanayo haddii aan faahfaahin ka siiyo dhakhtarkan dartan oo aanu in badan aniguaan ku haynin muddo badan inaan furo maaragtan inaan in badan doonayo inaan gaaro alxamdulilaahi aan ilahay odhanayo in dheeshiya leedhaa ayaa iga soo gudbiyey waxaan aan dhakhtarkan ugu talagalay horta inaynu kula talino dhammaan dadka soomaaliyeed ee jacaylka lugta ku leh sida dee heshayba warka amaad aragtay waxaa ku qoran naafada caashiqa ee diinka ma taaminsanaya naftaadu maadaama qof kasta oo marka naafada caashiqa oo jacaylka dhibaata ku sheeganaya inaynu talooyin iyo tusaalooyin ku siino ayaa nagu furnay halkan waan gartay markaa siyaabaha aad u daweynayso iyo waxaad isticmaalaysaa muxuu yahay walaal wuxuu sidaynu u daweyneynaa qofka waxaanu siinanaa talo dadku waxayna weydiinayeen maxaa qofka makmiin baa la siina madooyinka qofka waxaanu siinanaa talo talooyinkana siinana tusaalahaan haddii aan ku soo koobo waxaa jira dhowr nooc dadku way kala duwan yihiin qof walba xaaladiisa lagu doonaya laakiin haddii aan qaar kamida tusaalahan kugu soo qaatan matalan qofku wuxuu jecel yahay qofkuu jecel yahay qofkuu jecel yahay ma hayo meel kale ka jooga markaasuu doonaya in lala xaliyo oo lala doono mid waa taa marka kaas waan la xalinaa mid kale aad jiro labadii qof oo isjecel bas leed darobnan dhexdeeda ka jiro dhibaata ka jirto kuwaasina waxay u baahan yihiin inaan labada qof heshiishiino labada qof mid walba halkiisa ula hadalo si markaa maslaxad dhexdooda ka abuurno mid saddexaad baa jirto waa qof aan haynin qofkii la jeclaa amaba dee waayey oo ka quustay laakiin qalbigiisii ka baxelaya kaasna waxaan u samaynaa inaan isagana siino talooyin ku iloobo sida inuu salaad badan tukado ilaahay soo noqdo ilaahay baryana qalbigiisa ka masaxo ka iloshiyahana talooyin
waan gartay inkastoo da cusubta de saa tilmaantay aad shalay un furtay haddana ilaa hadda dad ma ku yimaadeen se dad noocmaa ku yimi walaal shuruucow ilaa hadda telefoonka whatsapp iyo telefoon caadi aan leenahay telefoonka caadi aan muu shaqeeyey whatsappka keliya dadku nagala soo hadlayeen deedna ilaa iminka kun iyo shan boqol oo qof in ka badan ayaa websaabka igala soo xiriiray nambarodoodii diiwaangelin sidoo wadaa maanta waxay u yihiin toban qof oo si gaara iyaga uqaabilay oo marka talooyinka siiyey iyagana isdiiwaangeliyey marka inta kalena toddobaadka toddobada cisho afar cishona insha allah waxaanu ku shaqeynaa diiwaangelinta afar cishona ee saddex cishona waxaanu ku shaqeynaynaa inaan dadka aan la kulano waxa weeye dadka bad waxay joogaan dibadda badna waxay joogaan dee magaalada gudaheeda haddaba qofkii jooga magaalada hargeysa gudaheeda isagu wuu noo iman karaa dadka kale ee jooga hargeysa wixii ka baxsan burco ama dhulka kale miga kale dhammaantood way isan yihiin marka kuwaasna waanu diiwaangelinaa kadib waanu la hadlaynaa iyaga waxaana siinaynaa markaa talooyin wakti gaara la siinaya saacad gaara qofkaa la siinaya saacadda tiritaan baa lagala hadlaya talooyinkiisa la siinayaa markaa waxa kale u sameynaya qofku tigirbu goosanaya macluumaad saasa halkaas uu kaasoo shan doolar qofkii aan awoodeyna sidiida u tahay waxba kuma sii xojeyno laakiin qofkii awoodaya shan doolar oo shaqaalihii dadkii kale nala shaqeynayo ama halkaa uga soo iyadana aanu intaasaanu
waan gartay marka dadku kharash yar bay bixinayaan oo intaa adeega loogu qabanaya saanu fahmay ha inta adeega loogu qabanayo waayo dad baa shaqeyna dadba waxaan qoraya kolley waad fahmaysaa qof waxaan nin dhalinyara magaalada hargeysa iska shaqeysa si caadiya miyi qofke dadka qaar siday fahmeen adduun ama haysta ama magaca doonaya laakiin aniga tabarucaad inta badan ku shaqeynaya laakiin dadka ala shaqeynaya iyo aniga wata kale naga bahdaba intaa yar waanu ka qaadna qofkii aan awoodina waxba lama wax la weydiin ayaa ma jirto waan gartay haddaynu maxamuud eegno dad baa tilmaantay inay maanta ku yimaadeen marka laga yimaado kuwa telefoonka kaala soo hadlay de walow aan de magacyadooda in la sheega aanay muhiim ahayn iyo ciday ahaayeen laakiin waxyaabaha ay kuusoo bandhigeen ee ay kaala hadleen iyo talooyinkaad siisay haddaad tusaale noo siisa maxaa ka mid ahaa walaal dadku horta qof kastoo yimi wixin bay ka cabanayeen waxay ka samaayeen inay ka cabanayaan jacayl haddaba dadka jacaylka kudhisaa si qaybood si kala duwan sidaan horaba kuga xusay marka inta badan dadku waxay ka cabanayeen inuu qofkuna qof jecel yahay oo qofkiina garanaysa ay dhibaata kala haysato marka xalin khilaafkoodaaba dhex jira waxa kale oo intaa iyada sii dheer inay u yimaadeen maanta lamaane iyaguna in khilaafka dhexdooda in la xaliyo oo isfahan la-aan iyagoo isqabo oo gurigooda joogo caruur leh haddana ay jirto dhibaato isfahan la-aan oo qof walba markaa aan u sheego bal wuxuu wuxuu haddii ilaahay odhanaya aan dee ku kala xadaysin lahayn iyagana marka kuwa lamaanaha guriga jooga ayaa halkaa iyagana kalaba laga siinaya waa hagaaga dhegaystayaal bal loo wada joogee naafadaasi caashaqa iyo weliba bulshadaasi jacaylku haleelay halkaa isla saldhigaane qayb kale uu kaga warrami doono waayihiisi jacayl ee uu soo maray oo sida uu sheegay ku dhaliyey in xaruntan uu yegleelo waxaad ku dhegaysan doontaana barnaamijka caweyska washington ee soo socda dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijyadii caweyska washington ee toddobaadyadii hore waxaad ku maqasheen waraysi uu barnaamijka siiyey fannaanka maxamed xasan barrow kaasoo uu kaga warramayey waayihii fanki allah u naxariistay daa'uud cali masxaf oo sida uu sheegay muddo ku siman afartan sannadood ay saaxiib soo ahaayeen qaybtan oo ah tii ugu dambaysayna waxa uu kaga warrami doonaa barrow kooxii uu daa'uud ka soo mid noqday isagoo ugu horrayn ku bilaabi doona heesaha u qaaday qaar ka mid ah wallahi heeso badan oo qaali ah oo hadda jabuuti hadda intuu joogo hadda waagii cartay aan tegin labadii kun ka dambeeya asagu reer jabuuti iyo reer jabuuti meelaasoo ahaa ya oo festivaaladan iskugu imaan jiray heeso badan oo qaali ah oo oo macnaha asaga uu qaadayo heeso hore oo ulxamadi uu sameeyey oo asaga haddana oo fanaanka hore u qaado asaga ku celiyo oo marmar habaanin isaga isaga maqaami jiray uu qaban jiray marka daa-uud tabanka macalin buu ku ahaa laxamada aad buu ugu wanaagsanaa heysidana heeska maanta keliya ka garan kartaaba macnaha qaabku macnaha ula qaaday waa soo kaba jirtamaya daanka sameeyey afkina la qaaday maamada maandeer
wabi durdurayo labadiisa daamood boogii ka soo baxay
dambayn haddaynu eegno maanta dee allah u naxariistee waa inaga hooseeyaa daawud cali masxaf dabcan fanka markaad eegto iyo sugaad hadda qofka taariikh buu ku leeyahay mudduu kusoo jira kooxaha kooxeebuu ka soo mid noqday ama uu xubin ka soo noqday ama uu ka soo mid ahaa
kow horta kooxdii jowhar oo kasoo baxay waaguu fanka soo geliyey koox yogol la yidhahdo yogol oo jowhar ka dhisnayd ayuu kasoo baxay seventy six iyo seventy ilaa seventy ninety uu kamid ahaa aidigi wuxuu kamid noqday kooxdii qarankobolada waaberi ayuu kamid noqday sidaasaa burburkii ku dhacay sagaashankii kadibna waxaa waaberi unbuu kamid ahaa oo obolada waaberi unbuu kamid ahaa jaliis markuu tegana waa fanaan jabuuti joogo macnaha kooxii jabuuti ma shaqeynaya laakiin asaga lasar ahaan wuxuu ka dhashay kooxda obolada qaranka waaberi waan gartay inta badan marka dee fanaan laga hadlayo ama abwaan laga hadlayo ama musician ama laxamiiste ama qaybaha kala duwana fanka marka laga hadlayo qof kasta waxa weeyaan dhinac baa loo tiriya ama qof baa loo tiriya ama cidunba isugu baxdaa ama qofkuu tumayaa inta badan ay isugu baxdaa ama qofku ereyada u samaynayo abwaanada qaar fanaaniin gaare ka helaan inay ereyada u dhiibaan waxaa laga yaabaa fanaaniinta qaar inay ka helaan cid gaar inay miisiga u tunto isaga yay isugu dhowaayeen amaba inta badan heesaha wuu tumi jiray wallahi horta wallahi horta saaxiibow fanaaniinta waaweyn oo idil hadday gabdhaha noqon lahaayeen abdar daahir ha noqoto saare xanuun ha noqoto amin cabdullahi ha noqoto magool ha noqoto ha noqoto maandeeq raggana fanaaniinta waaweynada xasan aadan oo kale maxamed xamed oo kale gabdi xataa ama gabda xataa kadanisa mar asaga ugu raaci jira xataa marka heestaaga waaweyn oo idil jaruudka wax ka sinaa oo waa wada seclaayeen qof kastina ugu tumo su-aasha ugu dambaysa haddaan maxamed xasan barrow haddaan ku weydiiyo heesuu laxan soo saaraynu sheegnay qaar buu tumay ooaynu sheegnay qaar buu isaga soo qaaday heesta ugu weyne lagu xasuusan karo maanta ama uu laxan saaray ama uu soo tumay amaba uu soo qaaday maxaa maxaad ka tilmaami kartaa hadduu horta haysaa riwaayadahan kuu sheegaya marka haddii u jallacda maaragta oo maadays iyo baalka maxuu ahayo sumaqadii masiibo ya heesaha laxamada ku jira waa aragtay oo adaaba hadda wax ka tirinaya hadda heesaha uu sameeyey hees aan macayn wallahi bilahi hees aan wanaagsanayn oo dadka aysan jeclaysan fanaaniintaasoo idiga waaweyn oo qaranka ku garaacayo ama laxamada ugu dhiibanayaanna waa wax wanaagsan inay macnaha ka helayaan ama kasoo baxayso ayay ogaayeen ka hal laguma soo koobi karee laxamiise aad iyo aad u heer sareeyo ayuu ahaa marka backgroundkiisa fiirsadna heesaha uu sameeyena waaba garan kartaaba in maxal hees lagu safeyn karay usan ahayn mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay cawaysi wacan oo wanaagsan haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heestaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka safwaan xasan axmed oo ku magac dheer safwaan halac waad waad mahadsantahay cabdixakiin aad iyo aad baad mahadsantahay waan dhowahay walaal waa hagaag n ugu horrayn ba intaynaan gelin safwaan heesahaaga iyo weliba sugaantaada oo dee muddooyinka dambe aad heesa badan aad ooda ka soo qaaday oo aada loo dhegaysanayay n haddaan ugu horrayn ku weydiiyo n Ah.
inta badan waxaa la arkaa un safwaan halac n magacaaga saddexaad muxuu yahay see halac manaanays baa mise waa magac caadiya n cabdixakiin waad mahadsantahay walaal n magacan safwaan halac horta n aabbahay baa n xasan halac la odhan jiray allah yarxame Allah raaxo siiyo.
n anigana magacaygu waa safwaan xasan n n xasan aadan Mhm.
n aabahayna aabahayna waxa la odhan jiray xasan halac marka magacan halac waxa magacii aabaan la wareego anigiibay dadkii safwaan halac ii bixiyeen safwaan halac marka halkaas ka yimid walaal magacu waa magacii aabahay weeyaan waa wax safwaan xasan aadan weeyaan markaa magac caadiga ah.
magacaygu waa safwaan xasan aadan waa hagaag waa si wanaagsan safwan dabcan dee muddooyinka dambe een fanka amaba heesaha dhalinyarada iyo weliba dee fanaaniinta muddooyinka dambe aadka loo dhegeystaad ka mid tahay in fanka ku kasoo bilaabmay oo kasoo aana qaaday n cabdixakiin wuxuu kasoo bilaabmay fankaygu hargeysa Mhm.
labadii kun iyo afar iyo tobankii habeenkii sanadka cusub soo gelayay baa iigu horreysay hees aan qaado Mhm.
way jireen heeso yar yar oo youtube youtube-ka layska geliyey labadii kun iyo labaiyo tobankii wax saas ah laakiin caadi ahaan waxay bulshadu ay ii aragtay oon video soo istaagay labadii kun iyo afar iyo tobankii laba kun iyo Een, afartan.
sanadkii cusub ah on cable t v allah yarxamee cawke iyo eh, barnaamij ay qabanayeen nimcase marya Waa hagaag.
markaasaan fanka aan aadi lugaha ula galay walaal Ah.
marka heestii ugu horreysay ee adiga Een.
iyo dhegaystayaasha iyo daawadayaasha iyo faaniska iyo taageerayaasha iyo bulshadu aad isku barateen ee aad waad usoo bandhigtay ma xasuusataa waxay ahayd ha waan xasuustaa walaal n hees aan wada qaadanay aniga iyo inan qadan muuse la yidhaahdo oo fanaanada n oo uu sameeyey abwaan xasan daahir weersame oon halkan isagana aada uga salaamayo n heestaasa ayay dadku nagu barteen intii ugu horreysay waa gartay maxaa ka mid ahaa bal erayadeedii haddaynu bulshada xusuusin haddaad wax ka xasuusato n waxaa kamid ahaa xiisahaad garaado igu gantay wuu ila gurguurto ila gudub marka iyadaa odhanaysay xiisahaad garaado igu gantay wuu ila gurguurto ila gudub anaa markaa u jawaabayo lahaa gaaridii haweenkaygu iyo dayr amba waa i gubayaa kama gam e marka waa heestaas walaal waa hees talantaali ahayd marka waa hees talantaa la yihahdaa waa hagaag
isahad garadow igu gantay ila kurkurto ila gudub
jaaridii haweenkaygu iyo dayrambo waay gubayaa kama game jaaridii haweenkaygu iyo dayrambo waay gubayaa kama game
galbiska sugaya guri galkiiso dhiga ka gabshi iga guday galbiskan sugaya guri galkiiso dhiga ka gabshi iga guday
iyadaa iciishe kuma gabine kuma geesmaraaye ila garo iyadaa iciishe kuma gabine kuma geesmaraaye ila garo
wiilgooba sidaaduu garashale waa haya ha kilkilemay gamashiyaan wiilgooba sidaaduu garashale waa haya ha kilkilemay gamashiyaan
isamir gobaaday galabsanbaa buulbuulka xigasiyo gocashade isamir gobaaday galabsanbaa buulbuulka xigasiyo gocashade gocashade gocashade gocashade alla gocashade waaga haddaynu intaa kaga nimaadno een, heesta iyo weliba waa timi waad soo gudubtay heesta Ah.
waxaa jirta een, ereyada marka ku jira adeegto iyo weliba halkudhega inta Ah.
badan loo yaqaana ay dee bulshadu inta badan su-aalo badan iska weydiiso aniga laftarkayga aan idhahdo talow maxaa magacaa loogu Ah.
bixiyo heesta la idhaha laacib laacib soo jooy ciyaaryahankaasi Ah.
ma adiga mise qofka
ciyaaryahankaasi n n kolley horta heesta waxaa sameeyey n nin aan saaxiib nahay oon isla soo kornay layaraanteedii oon isku xaafad ahayn oon isku oon jaar ahaan jirnay labadii gurigoo isku dhegsanay misa waxaa hal gurigaan udhexeeyey marka axmed cantar baa sameeyey Mhm.
n marka n waxaan umalaynayaa on kolley dhalinyaernimadii iyo maadaama oon isla soo kornay oon ilaa yaraantayadii isnaqaanay wuxuu waxaan umalaynayaa on ilaa yaraanteedii iyo iyo dee iyo ciyaalnimadii markuu bedela ciyaari jiray iyo laaci soo jabay adugu waa qof sugaya arkay unbay ka dhigan tahay mugti marka kolley laba laacib weya waa ninka abwaanka ah ee hees sameeyey aniga maadaama un isku ahayn een isku caruur aan ahayn waan gartay marka ereyada waxaa ku jira haygo lugu-een waxaad laaqaysaa la- waxaad laaqaysaa lacib soo jabaya ha waan gartay waata xagga dambena kale igu licimaysid haddeer waan soo laxaadsaday haddeer haddeer waan laxaadsaday waan laxaadsaday ha marka waan adkaaday wey imaka yaan lasoo habsaamin waan arkaaday aan isku saabsaamay waa hagaag
lahaad naga cabilashiyo maag luquntulo otaago lahasada ibahalalani didikalalan iyo inaan usanmawaxay libika soo jeedin libika soo jeedin laqanyada aan hoolaynayan laastayon hidhaye laga inuu hadeer imanunan imana leefsaane calluuqu i waxaad laaqaysaa laacib soo jabay laxaw iyo murad qalalshuuyo la isku nuqulaabay labaha isu jacay loo tashuuyo layba karaaca igu liicin maysida hadeer waan laxaadsaday liibaane adigoo mismay gobashulalaabo
waa hagaaga dhegaystayaal qayb kaloo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeenni intaasaan ku soo afmeeri doona tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
قول يقول لله يا رمضان كل قمة يلا بقى أظن كتحب لبها كوسين إناد لحيت على سامة كاري ولا عيب بمين ولا عيب بمين قول يقول لله يا ربان كل قمة يا إلا بقيت عذر تجعل waa tahay heestaasi waxay gebagaba u ahayd barnaamijkii cawayska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayey